madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa shir gudoomiye shirka golaha wasiirada maadaama uu yahay gudoomiyaha golaha xukuumadda shirkan u horeeya ee golaha cusub ee xukuumadda jabuuti ayaa kulankii u horeeyey ee madaxweynaha jabuuti uu kula kulmo xubnaha xukuumadda cusub ee uu soo magacaabay sidaasi darteed madaxweynaha jabuuti ayaa khudbad afka faransiiska ka jeediyey shirka golaha wasiirada isagoo tilmaamay marka hore kaalinta xooga badan ee ay haweenku ku leeyihiin xukuumaddan cusub
La première, c'est la part plus importante des femmes.
xukuumadan cusub waxay ka turjumaysaa dhowr arrimood oo ay ugu weyn tahay saamaynta ay ku leeyihiin haweenku oo ahta ugu horraysa ma aha wax iska nasiiba amba wax iska yimid balse waxay ka soo jeedaa arrintaasi natiijo ka soo baxday waxyaabo badan oo isku tegey oo si cad u soo bandhigay kaalintan muhiimkii haweenku ay kaga jiraan horumarka dalkeenna haweenku waxay weligood door firfircoon ka soo qaateen kana qaatan maanta dhinacyada cadaaladda sumcad wanaagga iyo sharafta iyo istaageersiga bulshada haweenku waxay xambaarsan yihiin rabitaanka xooggan iyo dadaalka lagula dagaalamayo dhibaatooyinka hadh iyo habeen ka socda dunida iyadoo haweenku ay yihiin muuqaalkii rajo wanaagga sidaas ayaana igu dardargelisay inaan ku xoojiyo xukuumadda Les femmes, c'est l'optimisme rendu visible. C'est cet optimisme que j'ai voulu insuffler à l'action gouvernementale.
dhinac kale madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa sheegay in xigmadda kale ka dambaysa dhismaha xukuumaddan cusub ay tahay fulinta ballanqaadyadii uu sameeyey wakhtiga ololaha doorashada Seconde chose que traduit la composition gouvernementale porte sur les engagements pris durant la campagne électorale et que j'ai à cœur de remplir.
arrinta labaad ee ay ka turjumaysa xukuumaddan cusub ayaa ah ballanqaadyadii aan sameeyey wakhtigii doorashada oo fulintooda aan ku haya qalbiga sidaasi darteed waxaan isku wada xil saaraynaa fulinta ballanqaadyadaasi anigoo doonaya inaynu aad u xoojinno dadaalkeenna iyo howlgalkeenna oo qayb laga wada yahay ma aha inay marnaba idinka lunto mudnaanteenna koowaad oo ah shaqada iyo shaqogelinta dhallinta reer jabuuti nidaamkeenna waxbarasho iyo tacliinta sare waa inay badiyaan fursadaha lagaga faa'iidaysanayo tababarka farsamo iyo aqoonta xirfadaha si ay u siin karaan fursad iyo nasiibkiisa mid kastoo ka mida dhalinta ma jiri karto in mid ka mida dhalinta lagaga tago bannaanka midna ma noqon karo bilaa xal Aucun jeune ne doit être laissé sur le bord du chemin. Aucun ne doit être sans solution.
ramadaan muuse v o a jibuuti